madarasada sidiiqiin ee magaalada mandheera ayaa maanta munaasabad shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayay u qabatay arday baratay qur-aanka kariimka iyo kutubta asaasiga ah munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay arday macallimiin culummo waalidiin iyo qaar ka mid ah golaha wakiilada hoose ee mandheera madarasadan ayaa waxaa wax ka barto caruur iyo dad waaweyn ugu horeyn ardayda ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay barteen بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تعرف الأحرف البقية من أحرف وسامها شفوية سؤال ما معنى لا إله إلا الله جواب معناها لا معبود بحق إلا الله maamulaha madarasada sidiiqiin maxamed cadow maxamed ayaa waxa uu ka hadlay taariikhda markaskan waxauna tilmaamay in ay soo bilaabeen labadii kun iyo afar iyo tobankii islamarkaana ay wax ka bartaan caruur iyo hooyooyin marka insha allahu ayaan soo bilownay qeybtan haweenka weli ma dhimaninayo laakiin inuu dhinto ayuu ku dhow yahay gurigan yar waa maalintii labaad aan farta ku fiiqo inta ayaan ku bilownay waa xafladeedii labaad aan qabanayno waa tii hore waxaa waaye waa teedii labaad waa tana gurigan ayaan ku bilownay inikoo markaas sagaal qof ah waan soo wadnay alxamdulilah twenty seventeen waxaan gaarnay ilaa soddon iyo dhowr ah oo haween ah oo caruuran ku jirin alxamdulilah waan soo wadnay hadda waxaa noo joogta qeybta haweenka waxaa waaye waa labaatan iyo shan qof labaatan iyo shan arday dhanka caruurtana waxaa waaye waxay ku dhow yihiin siddeetan ilaa iyo sagaashan madarasadan oo hadda dhismaheeda uu liito ayaa maamulaha waxa uu sheegay in machadka loo iibiyey dhul cusub waxa uuna codsaday in lagala qayb qaato dhismaheeda
marka waxaan hadda baahida ugu weyn oo haddana haysto walaalayaal waxaa waaye hadda dhismaha baraag baraagta inaan qodanno musqul inoo in maxaa la yihahdaye fence inaan soo xiro ka bacdi guriyaasha iyo classroom aan ku bilaabno dhismihiisa baahidayna ugu weyn waa intaa dhanka kale qaar ka mid ah golaha wakiilada hoose ee mandheera oo munaasabadan goobjoog u ahaa ayaa bogaadiyey qaabka ay wax u barteen ardaydan waxa ayna ballan qaadeen in ay ka qayb qaadanayaan dhismaha madarasadan
dugsi oo maamooyin xaafadda shaqadeeda zaydka u haaya caruurtu maaragtay suuqu fadhiyaan oo haddana arday ah oo waxaan aragna soo bandhigeen meel kaleo magaaladan ka jirta malaa horta marka magaalada buuladan ninka dhahay buulo burwaaqa dhahay waa sax waay insha allahu annaga siduu walaalkay moshimuwa cabdimaaligaas u sheegay moshimuwa isaaq daahir garabaan u nahnay asagaa dugsigan ama madarsadan ayaa safiir ama ambassada noogay wax allahi wixii karaan karanana insha allahu tacaala waa waa in kala qabanaynaa oo dhismadeeda intaan fadhina hataa wax baan isu shasheegnay laakiin annagaa isku noqonayna wixii hadda sheekh wuxuu dhahay toban gaari oo dhagaxaan dejinay dhulkii waa noola gaday laba gaari oo jaay hal gaari oo bacaadi marka inta ka dhiman insha allahu tacaala wixin in kala qaban karna oo karaan kahayna waa in la garab taagana dhegeysanaa ilmaha qur-aanka xifdiyeen maamiyoonka horta arrinta maamiyoonka aadaan ugu farxay macalinka allah idin barakeeya annakana waxaan la qaban karnaa waan la qabanaynaa shantaas sano madarasada waxaa laga dhisi karaa kalaasi waxay noqoto waa la dhisaynaa asagaa un baan la soo xiriiraynaa insha allahu isagana allah barakeey annagana ajir allah naga sii si kastaba ha ahaatee inta badan madarasooyinka ku yaala magaalada mandheera ayaa xilligan guud ahaanba fasax galayo xilli ay fooda inagu soo hayso bisha barakeysan ee ramadaan oo la filayo inay bilaabato dabayaaqada bishan maarso cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera